Waxaa yaraaday kalluunkii la keeni jiray suuqyada kalluunka ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, taasoo ay sababtay dabaylo xooggan oo xilligan ka jira Badweynta Hindiya. Badmaaxiinta soo jiilaabta noocyada kala duwan ee kalluunka ayaan xilligan gaarin meelihii ay kalluunka badan ka soo jilaaban jireen, maadaama ay baddu aad u kacsan tahay. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa kalluunka magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay sababaha keenay inuu kalluunka yaraado.
Xamdiyan qaali waaye malaayga nooc quudin waan gadayaa marba sii waaadi suu ilaahay noogu keeno baddaa keenayso oo kaay bad haddii wax laga waayo malaayana qaali uu noqon wallaahi say ku xeegay ku xidhan tahay say u gataan inay kalluunka cunaan taa faa'iidadiisa tayadiisa ayaga arkaayo markaase walkaa inuu faa'iido badan leeyahay la ogaa magacii waa axmed cismaan mahadey kana ganacsado kalluunka oo macnaha suuqa malaayga ka ganacsadaa wallaahi kalluunka aad u sareeyaa aniga aan kula hadlayo kalluunka ilaa iyo gashaan geen jiray ilaa iyo yoontooy ilaa iyo qaamqaam ilaa iyo meelihii dadka ay ku nool xilliga macnaha ramadaanka aaday kalluunka dadka u daneeyaan maadaama macnaha sambuus iyo afur wax laga sameeyo kalluunka aaday dadka macnaha u isticmaalaan laakiin sanadan macnaha aaduu kalluunka u kulul yahay ilaa iyo laba doolar ilaa iyo labii bar waa la gedaa ilaa iyo hal iyo bara kalluunka la gedaa kiili laakiin hadda waan kula hadlaa kiili afar doolar ayaan iibinaa sare u kac aad iyo aad u sareeya ayuu macnaha kalluunka macnaha wallaahi ramadaan khayrkiisa oo wataa laakiin kalluunkii aad u kacsan isbeddel xagga cimilada macnaha ayaa aad isku beddeshay marka ma filaynin kalluunka macnaha bil ramadaan aan ku jirnaa dadkana macnaha waxay jecel yihiin wax raqiisay jecel yihiin ilaa kiili labo ilaa iyo hal iyo bar ilaa laba iyo bar la gedi karo ayay macnaha aad u danaan dadka ganacsatada suuqa kismaayo jubbaland khaasatan waxaan ka shaqaysanaa kalluunkaas marka saasay wax u jiraan qiimaha kalluunka wuxuu marayaa ramadaanka bilaagiisa horta aad u kululaa kiilihii shan doolar ilaa iyo afar doolar ilaa iyo lix doolar uu gaaray kadibna ramadaanka barakadiisa iyo qayrkiisa nimcooyinkiisa lasoo kulmay malaayga wuu soo batay ilaa iyo heer laba doolar wuu gaaray marka ilaa iyo hal laba doolar laba doolar iyo bar ilaa iyo saddex doolar intaas u dhexeeya hadda kiilaadka marka alxamdulilah ramadaanka barakadiisa iyo qayrkiisa wuu wataa meelihii aad iyo aad bay u degeen badda xilligii waxaa lagu jiraa bishii maarso